In ka badan afar dhalinyaro ah ayaa fursad shaqo ka helay maqaayadda Mushtaaq oo dhowaan laga hirgeliyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dhalinyaradan ayaa shaqooyinka ay qabtaan waxaa ka mid ah samaynta cunnooyinka fudud iyo sidoo kaleeto kuwa culus iyada oo shaqadan ay ka maareeyaan nolosha qoysaskooda. Maamulaha maqaayadda Mushtaaq Sadaam Xuseen ayaa ka warbixiyay tirada dhalinyarada ay siiyeen fursada shaqo iyo waxa ay qabtaan.
wargelinta ama abaabulka maaragtay kordhinta dakhliga oo aan ognahay muhiimadda uu leeyahay dowladda iyo shacabkaba dowladda dakhliga way qaadaa shacabka ka qaadaa shacabka ayaana ta in loogu adeego haddii aada fiiriso guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan jubbalandba inta badan dakhligii loogu talagalay inuu ka soo xaroodo beriga boqolkiiba konton in ka badan weli maana ma suuri gelin sababta aan abaabulkan iyo wacyigelintan iyo u samaynayna oo bulshada iyo da- iyo maarata canshuur bixisha u samaynayna waxaa weeyaan inaan kordhino dakhligeena ilaahay dulasa si aan isugu filnaano siduu u sheegay agaasimihii iga horreeyey eh, waxa soomaaliya la siiyo oo deeq ahaan loo siiyo waa wax dad shacab ah oo waddan kala joogo oo sidoonoo kaleeta aan laga soo arooriyo weyaan marka dawarsigaasaan annaga waddan ahaan ku nooleen inaan maarata ka baxno maadaama wakhtiga sii dhammaanayo labada kun iyo shan iyo labaatanka lasii gelayo inaan sidaan horaan macnaha aan aan aan aan u soconnay aan wax ka bedelno oo dakhligana aan kordhino annaga iyo shacabka iyo dhammaan iyo dowladduna iskaashadaan weeye nuxurka Eh, waana ku mahadsantihin kasoo qaybgalkiina waxaana filayaa fariintan in maaratay goobaha kale ee barkulanka ee bulshada isku kulanta aad gaa- maarata aad gaarsiin doontaan oo maaratay eh, muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay in la kordhiyo dakhligana aad maaratay aad aad kala shaqeyn doontaan dowladda waadna mahadsantihiin waxaan filayaa inaad waxyaabo badan oo aqoon kororsi aad ka heli doontaan dadka daadiinaya barnaamijkan oo muddo dheer kasoo shaqeynaya hannaanka dakhliga dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay maqaayadda mushtaaq ayaa ka hadlay shaqooyinka ay qabtaan iyo sidoo kaleeto sida ay uga maareeyaan noloshooda yacni qaybta cabitaanka cabitaan lagu qaabilsanaya cabitaanka shiido waxaa ka shiidaa khudaarta oo dalkoo kaleeto in waxyaabo badan cabitaano badan isku dardarnaadi ayo nooc waxaa u baahanteed oo kuu shiidi karnaa shaqayda waa ku faraxsanahay sababta waa weligay hamigaygu aab inaa cabitaan la noqdo waa wax keliya oo mar walbana kasii rajaynaya intaa inka badan ani wax kale ma u baahnay waddankayga ku qanacsanaya ma fahmino waxaa qabdaa shawaarima hambeegar sheeke dooro cunto wax xugseenaa waa jeclahay shawaarima hambeegar waa jeclahay- waa jeceshahay beedze laba bil shaqo inta balodeen waa farxaysan tahay laakiin yacni macnaaha yacni dooro intii baladweyne mala heli